maalintii shalay ciidanka badda midooda yurub ee la dagaalanka waxa loogu yeero burcadbadeed ayaa shaaca ka qaaday in markab kalluumaysi ah oo laga leeyahay dalka shiinaha lagu qafaashay xeebaha soomaaliya kooxaha burcadbadeed ayay sheegay inuu u gacan galay markab laga leeyahay dalka shiinaha kaas oo ay saarnaayeen siddeed iyo toban qof oo shaqaale ah kuwaas oo ka howlgalaya markabkala afduubtay sidoo kale ciidanka badda midooda yurub ayaa intaasi ku daray in kooxaha afduubatay markabka ay ku hubaysnaayeen qoryaha f k forty sevenka iyo kuwa daroondooriga u dhaca si kastaba ahaatee waxaa marar badan xeebaha soomaaliya sidan oo kale loogu afduubtay maraakiib ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaas oo booba-an ku haya khayraadka ummadda muslimka ee soomaaliyeed